wayakhdubu kalciidi sidii ciidda oo kale ayuu ugu khudbaynayaa roobdoonta laakiin yastakfirullaaha tacaalaa ilaahay ayuu dembidhaaf weydiisanayaa bedela takbiiri halkii takbiirtu ciidda ayuu istikfaar ku beddelayaa wayadcuu wuxuu ku ducaysanayaa fi lkhudbati aluulaa khudbadda hore wuu ducaysanayaa wuxuu odhanayaa allahuma asqinaa ilaahuna waraabi khaytan roob muqiitan noo gargaara oo dhibaatada naga saara ilaahayowna waraabi buu odhan hanii'an kaasoo yacni wanaagsan oo nuqsaan lahayn marii'an kaasoo cidhibtiisa la mahadiyo mariican kaasoo daaq iyo ziyaado u saaxiiba khadaqan kaasoo roob dhibicyo waaweyn ah oo khayrkiisu ay badan yihiin mujallilan mujallilan kaasoo dhulka wada caam yeela oo wada gaadha saxan kaasoo shuba oo dhulka aad iyo laxaad ugu dhaca dabaqan kaasoo ah mid joogto ah oo dhulka wada camima daa'iman kaasoo daa'imahoo ilaa inta xaajadayada iyo dantayadu ay ka dhammaanayso daa'imo oo jooga allaahuma asqina alkhaytha ilaahayow roobna waraabi buu odhan walaa tajcalnaa hanaga yeelin min alqhaanitiina kuwa quustay allaahumma yaa alla wadha innaa anagu nastakfiruka dembidhaaf ayaan ku weydiisanaynaa innaka adugu kunta waxaad eeda khafaaran mid dembiga dhaafe fa arsili samaa'a samada iyo roobka ilaahayow noo soo diroo noo soo fur calaynaa korheega midraaran xaalu yahay mid darartiisu iyo roobkiisa iyo shubiddiisuba ay badan tahay wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu u khudbaynayaa kal ciiddi sidii ciidda oo kale macnaha xaggii arkaanta iyo shuruudda iyo sunnayaasha iskaga mid bay noqonayaan hal mid ayuunbay ku kala baydhayaanoo kiina sheekhu isagaa inoo sheego wuxuuhi laakiin yastakfirullaaha tacaalaa ilaahay dembidhaaf ayuu weydiisanayaa bedela takbiiri halkii ciidda laga takbiiranayey ayuu iyada istikfaar ku beddelaya oo wuxu odhanayaa astakfirullaha aladii laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuumu wa atuubu ilayhi khudbadda hore sagaal talabaadna toddoba maxaa yeelay sidaas ayaa xaaladda u habboon baa la yidhi oo ilaahay dee wuxuu inoo yaboohay inuu roobka inoo soo daynayo haddii aynu dembidhaaf weydiisanno qiil baa isagu wuxuu leeyahay meye sidii ciidda oo kale ayuunbuu u kibaaranayaa ee waxba istikfaartan la iman maayo naska ama sida uu caddaynayo umkuna sidaas weeye matniga daahirkiisu wayadcuu wuu ducaysan fi lkhudbati aluulaa khudbadda hore wuu ducaysanayaayo ducadanna imaamu shaafici ayaa ku warinaya umka oo rasuulka xaggiisa u tiirinaya ducadaasina waxay tahi allahuma asqinaa ilaahuna waraabi khaythan ilaahayow roob na waraabi muqiitan kaasoo noo gargaaro oo naga saara shiddadan iyo adaygan aanu ku sugannahayoo nocokiya hanii'an kaas oo wanaagsan oo nuqsaan aan lahayn oo wax nuqsaamiya aan lahayn marii'an kaasoo cidhibtiisa la mahadiyo ama hunguri mar leh mariican kaasoo rayc iyo daaq iyo nama iyo ziyaado u saaxiiba ilaahayowna waraabi khadaqan kaas oo ay biyihiisiyo khayrkiisuba badan yihiin maya khadaqan ay dhibcihiisu waaweyn yihiinna waa la yidhi waa lagu macneeyo mujallilan mujallalan iyo mujallilan labadaba waa la yidhee kaasoo dhulka heeriyeeya oo caam yeela macnaha muxuu ku caam yeelayaa dee nabaad buu ka soo wada saarayaayoo uu ku wada camimaya ama uu ku wada dhacayaa saxan kaasoo dhulka aad iyo laxaad ugu dhaco oo dhulka ku shubma dabaqan kaasoo dhulka wada camimo oo sidii dabool oo kale u noqda daa'iman kaas oo jooga oo daa'im noqda inta ay dantayadu ay ka dhammaanayso maxaa yeelay haddii uu joogto noqdo dee cadaab buu noqonayaa marka waxaa lagu qaydayaa in waxa weeye waa inta ay dantii laga laga doonayay ay ka joogto allahuma asqina alkhaytha ilaahayow roobna waraabi walaa tajcalnaa min alqaanitiina kuwa quustayna ha naga yeelin ayuu odhanayaa ee roobka ka quustay allaahumma yaa low innaka adugu innaa annagu nastakfiruka dembidhaaf baan ku weydiisanaynaa maxaa yeelay innaka adigu kunta waxaad ahaatay khafaaran mid dembi dhaaf badan ayay ahaatee faarsili samaa ilaahayow roobka noo soo diroo noo soo daa calaynaa kureega midraaran xaaluu yahay kaas oo darar badan oo markaa roob fara badan ah oo aad u shubma ilaahayow noo soo daaba odhanaya wayastaqbilu alqiblata qiblada ayuu qaabilayaa bacda sadri lkhudbati athaaniyati khudbadda labaad sadrigeeda iyo awalkeedu marka uu dhaco kadib ayuu qiblada qaabilayaa wa yubaaliqu wuxuu ku xeeldheeraanayaa fi ducaa'i ducada siran iyo wa jahran sir iyo kocaadba wa yuxawilu ridaa'ahu go-iisa ayuu wareejin cinda istiqbaalihi markuu qiblada qaabilo fayajcalu yamiinahu midigtiisa wuxuu ka yeeli yasaarahu xaggiisa bidix wa cagsuhu iyo saa cagsigii wa yunakisuhu waanu foororin oo dabadana wuu isu weydaarin cala aljadiidi qowlka jadiidka haddaynu qabanno fayajcalu aclaahu xaggiisii sare asfalahu buu ka yeelayaa wa cagsahu iyo sidaa cagsigii wa yuxawilu nnaasu dadkuna way wareejin midlahu sida imaamka oo kale qultu waxaadhi haddaana wawahay wayutraku waa laga tegi muxawalan xaalu yahay mid rogan xataa yanzica hiyaaba ilaa qof waliba uu maryaha iska bixinayuu iska siibayo waxa uu leeyahay sheekhu wayastaqbilu alqibla imaamkii qiblada ayuu qaabilayaa bacda sadri alkhudbati athaaniya khudbadda labaad sadrigeeda iyo awalkeeda iyo laabteeda hore markay socoto ee ilaa huludkeedu saddex meeloodoo meeli markay socoto ayuu qiblada qaabilayaa markaa intii hore dee dadka ayuu soo qaabishanaa intan dambe dadka ayuu markaas dhabarka u jeedinayaa qiblada ayuu qaabilayaa ase ahaatee marka uu dhammeeyo ducada ayuu ku soo jeesanayaa dadka wa yubaaliqu fi ducaa'i ducada ayuu ku xeel dheeraanayaa siran hoos oo hoos buu markaa dadkuna waa siraysanayaan iyaguna qoladii markaa uu tukinaya wa jahran jahri ayuu markaa ugu xeel dheeraanayaa oo korna wuu u qaadayaa gacmaha ayaana kor loogu qaadayaa iyada oo weliba halkan marka roobdoon la doonayana xagga waxaa loo wareejinayaa xagga baabacooyinka marka hore ayaa cirka ayaa loo taagayay iminka waxaa loo rogayaa dhabarka iyo xagga kafka dhabarkiisa ayaa loo taagayaa siday axaadiisiba ay ku soo aroortay iyadoo markaa xikmadda ku jirtaana ay tahay balaayada markaas in ilaahay sia uga rogo oo uu uga kor yeelo wa yuxawilu wuxuu rogayaa ridaa'uhu go-iisii ayuu rogayaa cinda istiqbaalihi marka uu qaabilo ayuu markaa isweydaarinayaa fayajcalu yamiinahu yasaarahu dhinacii midigta xigtay xagga bidix buu ka dhigi wa cagsahu iyo sidaa cagsigiioo dhinacii bidix xigtayna midig ayuu marinayaa wa yuxawilu wuu wareejin ridaa'uhu go-iisii cinda istiqbaalihi markuu qiblada qaabilo iyadoo halkaana tafaa'ul ahaan looga jeedo oo xaaladan adag ee shiddada inuu ilaahay barwaaqo u beddelo iyadoo laga tafaa'ulayo rasuulkana fa'liga wanaagsan ayuu jeclaa sida ay sheekhayn warinayaan fa yajcalu markaa wuxuu inoo fasirayaa sidii loo wareejinayo fa yajcalu yamiinahu go-iisa dhinaciisii midig ee xaggan midig iyo dhinaciisan soo xigay midigta yasaarahu xagga bidix buu marin wa cagsahu iyo sidaa cagsigiioo dhinacan xagga bidix soo xigayna iyo faraqii bidixda soo xigayna midigta ayuu marinayaayo sida abu daa'uud warinayo rasuulka ayaa sidaa sameeyey wa yunakisuhu wuu markaa dabarogina cala aljadiidi haddaan qowlka jadiid qabanno wuu dabarogi dabarogga iyo tankiiskaasina wuxuu noqonayaa fa yajcalu wuxuu ka yeelayaa aclaahu go-a xaggiisii sare asfalow xaggii hoose oo xaggii madaxa iyo degta soo saarayd xagga hoose ayuu marinayaa wa cagsow iyo sidaa cagsiga oo xagga hoose faraqyadii dhulka hoose iyo xaggaa u jeedayna xagga sare ayuu soo marinayaa markaa jadiid ayaa isagu sidaa qabay qadiimku wuxuu leeyahay taa iyada lama sunneeyo oo rasuulka kamay sugnaanin wa yuxawilu nnaasu dadkuna iyaguna way wareejin oo sidaasay u kala wareejin goyi sidaasaanay markaa xaggii dambiyo xaggii hoose iyo xaggii sarena ee iyaguna isu weydaarinayaan midlahu sidaa imaamku sameeyey oo kale oo imaamu axmed baa musnadkiisa ku warinaya inay dadkuna la wareejiyeen markii ay arkeen rasuulka oo wareejiyey qultu waxaan haddaana waawahay wayutraku waa laga tegayaa muxawalan xaalu yahay mid rogan oo la kala bedelay xataa yanzican xataa yanzica ilaa uu siibo qof waliba ahiyaaba maryihii ama xataa yunzaca thiyaabu inta maryaha la yska siibayo la yska saarayo ee ay u noqonayaan dee guryahoodii waa la iska daynaya ha rognaadee walow taraka alimaamu imaamku hadduu ka tago alistisqaa roobdoontii facalahu nnaasu dadka ayaa samaynaya macnaha imaamka ayay tahay inuu isagu dee dadka u horo kaco oo dee mas-uuliyaadkiisa ayay ka mid tahay inuu dadka salaadaha sida ciidaha inuu tukiyo oo salaadaha markaa roobdoonta inuu markaa isagu isugu yeedho isagu uu tukiyo haddaba haddii isagii uu iska daayo facalahu nnaasu dadku ayaa samaynaya sida sunnayaasha kaleba ay ahaayeen waayo siduu ugu baahan yahay ayaa iyaguna ugu baahan yahin weliba ayaga ayaa dee ka sii daran walow khataba hadduu imaamkii qablo salaati salaada ka hor hadduu khudbo akhriyo jaaza waa iska bannaan tahay ka horba intaanu tukan hadduu khudbadii akhriyo mid iska bannaan weeye wa yusannu waxaa la sunneeyaa an yabruza inuu u baxo isu muujiyo liawali matari sanati sannadda roobkeeda ugu horreeya inuu isu muujiyo ayaa sunna ah wayagshifa inuu faydo ayaa sunnaha hayra cawratihi cawradiisa waxaanayn liyusiibahu si uu roobku u asiibo ugu dhaco walaa an yaktasila inuu ku maydho ayaa la sunneeyo aw yatawada ama inuu ku weysaysto fi sayli daadkii uu rogayna inuu ku maydho ama ku weysaysta ayaa wanaagsan waxau leeyahay sheekhu waxaa sunnaa qof kasta an yabruza inuu u baxo uu u daahiro liawali matari sana sanadka roobka ugu horreeyee da-a inuu baxa ayaa wanaagsan wayagshifa uu jidhkiisana ka faydo hayra cawratihi meelaan cawradiisa ahayn liyusiibahu si uu roobka wuxuga soo gaadhaan isagoo barakaysanaya iyo rasuulka ayaa dee lagu raacayaayoo xadiid muslim warinayo rasuulku maradiisa ayuu ka fayday si uu roobku ugu dhaco waxaanu idhi innahu xadiidu cahdin birabbihi yacni wakhtigiisa ayaa rabbigii ku dhow markaa ilaahay uu soo dejiyey ee markaa waxa wanaagsan inuu sidaa igu dhaca buuli waan yaktasila inuu maydho ayaa la sunneeyey ow yatawada'a ma uu weysaysto fi sayli fii maa'i sayli biyaha daadaka ee roobkaasi uu rogo inuu ku maydho ama ku weysaysto ayaa iyaduna sunno ah wa yusabbixu wuu tasbiixsan cinda aracdi unkodka agtiisa walbarqi iyo hillaac agtiisa walaa yutbicu basarahu araggiisa raacin maya albarqa hillaaca wayaquulu wuxu odhan yahay cinda almatari roobka agtiisa allahuma sayiban naafican ilaahay oo waxaad ka yeeshaa mid shubma oo waxtara ka yeel wayadcuu wuxuu ku ducaysan bimaa shaaa wuxuu doono wa bacdahu dabadiina wuxu odhan mutirnaa waxaana lagu waraabiyey bifadli illahi waraxmatihi ilaahay fadligiisa iyo naxariista wa yukrahu waxaa la kalisaa mutirnaa binawi kadaa xidig fulaan iyo wakhtigiisii ayaana lagu waraabiyey ayaa la karahaysaa wa sabu riixi dabaysha caydeedana iyadana waa la karahiyaystaa waxau leeyahay sheekhu wa yusabixu cinda alracdi waalbarq marka unkodka iyo hillaaca ulalacdahaya wuu tasbiixsan wuxuu odhanayaa subxaana man yusabixu alracdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khiifatihi waxa nasahan ilaaha unkodku markaas uu tasbiixsanayo isagoo mahadinaya malaa'igtuna ay tasbiixsan iyadoo ka cabsanaysa subxaana man yusabixu man yusabixu alracdu bixamdihi waalmalaa'ikatu min khiifatihi buu odhanaya walaa yutbicu basarahu albarqa raacinna maayo araggiisa hillaacana raacin maayo araggiisa hillaaca raacin maayo oo in markaa dee araggaagiiba inuu waxyeello soo gaadho ayaa laga yaabaayo waa inaanad hillaacayo wallacda waxba araggaaga raacinin wa yaquulu cinda almatari roobka agtiisana wuxuu odhanayaa marka uu da-ayo ee uu shubmayo wuxuu odhanaya allahuma sayiban ilaahayow rooba daran oo naafican waxtara ilaahayow ka yeel mid aada u shubmayo oo waxtara ilaahayow ka yeel wa yadcuu inuu ku ducaysta ayaa la sunneeyaa bimaa shaaa wuxuu doono ayuu ku ducaysanayaa waayo meelaha la aqbalo ducada ayay ka mid tahay markaa dagaalku uu socdee safafku ay kulmaan marka roobku da-ayo marka salaada markaas la aqiimo marka kacbada la arko xadiis imaamulbayhaqi warinayo ayay ku soo aroortay waxaa kaloo sunnaa inuu roobka dabadi yidhaahdo mutirnaa waxaana lagu waraabiyey bifadli illahi ilahay fadsiga waraxmatihi iyo naxariistiisa wayugrahu waxaa la karsiin lahaa mutirnaa waxaana lagu waraabiya binawi kadaa wakhtiga xidiga fulaaniye hebel la yidhaahdo ayaana lagu waraabiyey sidii carabtu markaas ay ahayd karaahiya ayay taasina noqonaysaa haddiise uu ictiqaadiyo inuu faacilka iyo waxa waraabiye yahay xidiga xaq ahaan waa gaaloobaya laakiin macnaha xilligii xidigaas iyo waxaasi ay isku beegmeen baa ayaanu cabnay oo saadaara caynkaasa marka looga jeedo ayuun bay karaahiye tahay mooyaane haddii uu u ictiqaadiyey inuu isaga lafdiisu waraabiyey wuu ku gaaloobaya maxaa yeelay xadiid baa rasuulku wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi asbaxa min cibaadihi mu'minun bi wa kaafir waxa waa beriistay addoommadayda xaggooda mid i rumeeyey iyo mid iga gaaloobay kii yidhi mutirnaa bifadli illahi waraxmatihi ilaahay fadligiisa iyo naxariista laygu ayaana lagu waraabiyey fadaaka muuminun bi kaafirun bilkowkab waa mid aniga i rumeeye kaasi xidigana ka gaaloobay ka yidhi waxaana lagu waraabiyey binawi kadaa xidigi fulaan fadaaka kaafirun bi muuminun bilkowkab waa mid anigana iga gaaloobay xidigaana rumeeye wa sabu riixi wayukrahu sabu riix dabaysha caydeeda ayaa iyadana la karaahiyaystaa bal waxaa la sunneeyaa in la ducaysto maxaa yeele rasuulku wuxuu idhi alriixu min rawxi illaah riixdu waxay ka hatay ilaahay naxariistiisa naxariis bay la timaaddaa cadaabna waa la timaaddaa marka aragtaan ha caayine ilaahay khayrkeeda weydiista sharkeedana ilaahay ka magan gala walow tadararuu hadday ku dhibmutaan bikahrati almatari roobka farabadidiisa fa sunnatu an yas'alu allaha tacaala ilahay waa inay weydiistaan rafcahu inuu ka kor yeelo allaahuma xawaalaynaa bay odhan ilaahayow hareeraha yaga yeel walaa calaynaa korka yaga ha yeelin walaa yusallaa loona tukan maayo lidaalika kaa yacnii ku dhibmudashada roobka lagu dhibmutayna loo tukan maayo wuxuu leeyahay sheekhu walow tadararuu hadday ku dhibmutaan bikahrati almatar roobka farabadnidiisii ayay ku dhibmuteenoo aad buu ugu batay bini aadmigu roob la-aanna ma xamilaan hadduu ku batana ma xamilaan fa sunnatu waxa weeye in yas'alu allaha tacaala ilaahay inay weydiistaan rafcahu inuu ka kor yeelo markaa qaabkii ay u odhanayeenna waxa weyan allaahuma ilaahayow xawaalayna ijcal ilmatara xawaalayna ilaahu hareeraha yaga ilahayow roobka yaga yeel walaa calaynaa walaa tajcaluu calaynaa korka yaga ilaahayow ha yeelin hana gurin hana gaagin hana goonyaha ayay dadkeennu yidhaahdaan ayagoo aad moodday inay xadiidka iyo ducadaas yacni rasuulku halkan oo kale inoo jideeyey ay hayaan walaa yusallaa lidaalika loo tukan maayo oo la odhan maayo inoo soo saara salaad roob joojina loo tukan maayo waayo wax sugnaaday oo soo arooray ayaan ahayn wallahu aclam yacnii intaasoo dhammi waa hadalkii nawaawi ayaa soo socday baabun wuxuu u baab yahay fii xukmi taariki salaati almafruudati xukunka qofkii salaaddii la farad yeelay ka tegey ee fardulcaynka ahayd qofkii ka tegay ayuu halan kaga hadlayaa in taraka salaata salaadda hadduu ka tago qofkii mukallafka ahaa jaaxidan wujuubahaa isagoo diidan inay ku waajibtay kafara waa gaaloobayaa aw kasalan wahsi buu uga tegey qutila xaddan xad ayaa loo dilayaa wasaxiixu qowlka saxiixina waxa weeye qatluu in loo dilaya bisalaatin faqad salaad keliya bishardi ikhraajiha inuu ka saara ayaa shardi can waqti daruura xilliga daruurada wakhtigii ay lahayd inuu ka saaro ayaa shardiya wa yustataabu waa laga tooba dalbi huma tudrabu cunuquhu qoorta ayaa lagu dhufan doonaa wa qiila waxala yunkhasu waxa lagu mudi bixadiidatin xadiid baa lagu mudi iyo murjin iyo waran baa lagu mudi xataa yusalliya inta uu ka tukanayo ow yamuuta ama uu ka dhimanayo wa yugasalu waa la maydhi wa yusallaa calayhi waa lagu tukan wa yudfanu maca almuslimiina ayaa lala aasay walaa yutmasu qabruhu qabrigiisana la masixi maayo oo yacni la tirtiri maayo waxau leeyahay sheekhu in taraka haddii uu ka tago qofkii mukallafka ahaa ee baaliqa caaqilka ahaa asalaata salaaddii hadduu ka tago machuudada sharciga ku ahayd oo bimacnaa shantii salaadood mid ka mid ah haddii uu ka tago jaaxidan wujuubahaa isagoo diidan waajibnimadeeda oo intii ogaa kadib ayuu inkiray yidhi ma jirto salaadiba ma jirto wax waajib nagu ay ma jira buu kafara waa gaaloobayaayoo diidmadaas ayuu ku gaaloobayaa ee macaaka tegiddaasuu ku gaaloobayaa ma ahayd diidmadaa uu diiday ayuu ku gaaloobayaa maxaa yeelay dee wax macluum min addiini bidaruura aqoon la'aanba wax diinta laga ogaaday ayuu qofku inkiray sidaa daraaddeed ayuu ku gaaloobayaa maxaa yeelay ilaahay iyo rasuulkiisii ayuu beeniyey markaa wuu gaaloobayaa qofkaasi sheekhuulmaawardina wuxuu soo naqlinayaa ijmaac ayuu arrinkaa ku soo naqlinayaa waxaana la mida dee shay kastoo mujmac ahoo xagga diinta bidaruura lagaga ogaaday cayano diidmadeeda waa mid lagu gaaloobayo haddii laakiin jaahilnimo uu inkaro oo masalan dhowaan buu soo islaamay ama waa qof ay kaba qarsoomi kartoo dee waa waalaayo hadda ayuunbuu miyirsaday ama meel fog oo aan culim uba gaadhin ayuu ninkani ku barbaaray markaa horta waajibnimadeeda ayaa la aqoonsiinayaa intaa kadib haddii uu diido waa la dilayaa wuxuu soo naqlinayaa imaamu alghazaali uu leeyahay low zacama zaacimun mid sheegtay hadduu iska sheegtay ana baynahu wa bayna allahi xaala inay isaga ilaahay xaalad u dhexaysa asqadat canhu salaa salaaddii ka riday wa xallad lahu shurba alkhamr oo khamriga cabbitaankiisa u bannaysay wa akli maali suldaan iyo xoolaha suldaanka iyo ummadda in layska cuno isagu derajo lagaga dhaafay waxaasoo dhan oo salaaddii ay kaga dhacday oo isaga khamrigii uu ugu xalaaloobay oo xoolaha suldaanka iyo ummadda cunitaankeeda ugu xalaaloobay qofka yidhaahda ee sheegta arrinka kamaa zacamahu bacdu man iddaca tasawuf wuxuu leeyahy sidaa ay sheegteen qaar ka mida kuwa suufinimada sheeganaya falaa shaka fii wujuubi qatlihi shaki kuma jira buu leeyahay kaa in la dilayo bal wuxuu leeyahy wa qatlu midlihi afdalu min qatli mi'ata kaafir mid ka midoo noocaasoo la dilaa ka fadli badan boqol gaaloo la dilo waayo dhibtiisa ayaa ka badan kuwaasina innaga dhexdeenna aad iyo lixaad bay u buuxaanoo waa joogaanoo xatrooyin bay haystaanoo meelahaasay u fadhiyaanoo awliyaa loo haystaayoo waa laga barakaystaayoo daf bay inaga yihiin markaasaa la dhaha ama makay ku soo tukadaan maba inagu ma garanayno u kaadiya baa la yidhahdaa waxba kama jiraana kuwa imaamulkhasaali sheegayo ee qoorta laga goynayo weeye waana awliyaau shaydaan ee awliye ilaahay iyo qaar diinta markaa xidhiidh la leh ma aha waayo hadday taasi jirta meel la gaadhayaa nebiyullaahi moxamed baa gaadhi lahaa abubakar baa gaadhi lahaa cumar baa gaadhi lahaa cuhmaan baa gaadhi lahaa cali baa gaadhi lahaa waaye kaasi waa qofka uga taga waajibnimadeeda isagoo inkirsan ow kasalan wahsi buu uga tegey isagoo wahsanaya qutila kaa waxaa loo dilayaa ama wuu fudaystay ama wahsay qutila xaddan xad baa loo dilayaaye gaalnimo loo dili maayo ayay yidhaahdeen sidaas ayay markaa shaaficiyadu ayagu ay qabaan oo nusuusta faraha badan ee ku soo aroortayna iyagu waxay ku xambaarayaan waa qofka diiday ama adkaynunbay yacnii ka hadlaysaabay iyagu yidhahdeen oo sidaasay ku tegeen culimada qaarkood markaa ku tegey yacnii in gaalnimo loo dilayaana way jiraan hase ahaatee in la ogaado waxa laga maarmaan ah ama madhabkan shaaficiyada ama madaahibta kala ahaadee hortuu in la dilayo layskuma khilaafsanaa mar hadduu hal salaad ka tago in la dilayo shaki kuma jiro isagoo waajibnimadeedii qirsan laakiin xad baa loo dilayaa oo marka la xado xukunka muslimiintu yeelanayaa iyo maye gaalnimaa loo dilayaa oo lana kafi maayo lana maydhi maayo laguna tukan maayo qubuurta muslimiintana lagu dari maayo gawaari xashiishka dowladda hoose ayaa lagu tuuraya dabeedna bannaanadaasaa layska xashiishkaa la raacinaya ayay qaarna leeyihiin qaarna waxay leeyihiin mee xad baa loo dilaya laakiin in la dilayo layskuma khilaafsanaa aw kasalan qutila xaddan xad baa loo dilaya wasaxiixu haddaba saxiixu waxa weeyaan buu leeyahay sheekhu qatluhu bisalaatin faqad waa in loo dilayo salaad keli ah bishardi ikhraajiha laakiin waxa shardi ah inuu ka saaro can waqti daruura salaaddii waqti daruuro lahayd waqti daruuraheedii waa inu ka saaraa wakhtiga daruuraha maxaa laga wadaa masalan haddii salaadan salaad labaad lala jamcin jiray markaa safar iyo daruura ay timaaddo waa in xataa wakhtu daruurihii baxaa oo masalan salaada duhur dee markay casar gaadho la dili maaye waxaa la leeyahy ilaa intay cadaydu ka dhaxayso ee wakhtigii salaadan ilayn kale ilaa xilliga safarka oo kale salaadda casri wakhtigeeda ayaa lala tukan jiray markaa la dili maaye ilaa cadceedu ay dhacdo salaadaa kale lala jamcin jiray wakhtigeediina uu isagana meesha ka baxo maqribna loo dili maayo ilaa waagu uu soo baxayo wakhtigii salaaddii cishaaye ee xilliga daruurada lala jamcin jiray uu ka baxaya laakiin subaxa waxaa loo dilay hadday cadceedu soo baxdo casarna hadday cadceedu dhacdo waa loo dilay cishaa'igana hadduu waagu soo baxo iyadana waa loo dilay oo waxaa la odhan waar tuko haddaad tukan weydana waa lagu dili haddii markaa uu ku adkaysto ayaa dabeetana la dilaya wa yustataabu waa laga towbad dalbi oo waxaa la odhan waroy toobadkeen baa la odhan humma intaa kadib haddii uu toobad keeni waayo intaan la dilin baa la odhanayaa waar toobadkeen maxaa yeelay dee kama xaarad xumo murtadka murtadkana dee toobadkeen baa la odhanayay humma intaa kadib hadduu toobad keeni waayo cudurdaarna muujin waayo tudrabu cunuquhu qorta ayaa lagu dhufanayaayo seefunbaa lagaga jari wa qiila waxa la yunkhasu waxa lagu mudi bixadiidatin xadiid baa lagu mudi waxaana lagaga mudayaa bay yidhahdeen culummadu meelaha aan maqaatisha ahayn dee dhuunta laga gelin maaye iyo kelida iyo meelaha lagaga mudi maaye yacni meelaha bawdyaha iyo badhida iyo ayaa kolba daf laga siin waran ama murjin waayo waxaa la doonayaa dee in qofkii salaadii lagu xambaaray in la dilo la dooni maayay bay lehayn qiilkani marka xataa yusalliya inta uu ka tukanayo ow yamuuta ama intuu ka dhimanayo war mar qura u yaynaan kurta un gam ka siini buu isagu leeyahay bal horta aan xanuunjinno oo kolba barhida iyo aynu waran ka gelinno iyo murjin bawdyaha iyo baryaha iyo meelahaan ka gelinno wa yugasalu waa la maydhayaa markaa wa yusallaa calayhi waana lagu tukanayaa wa yudfanu maca almuslimiina muslimiinta ayaana lala aasayaayoo qubuurta muslimiinta ayaa lagu aasayaa walaa yutmasu qabruhu qabrigiisana la tiri maayo oo dee sidii markaa asxaabulkabaa'irka muslimiintiiba ay ahaayeen oo kale ayuunbuu noqonayaa qabrigiisana la masixi maayo dhulka lagu masixi maayo qiil baa isagu wuxuu leeyahay wax alliyaalyo waxaasoo dhan aad sheegaysaan lana maydhi maayo laguna tukan maayo qubuurta muslimiintana lagu maydhi maayo qabrigiisana waa la masaxayaa oo waa la yahanaysanaya meelhaasuma inta meel la xuluuliyo ayuunbaa markaa ciidda saa lagu odhaya oo qabri markaas dee hagaagsan oo jira laga yeeli maayo kitaabu ljanaa-isi janaasooyinkii ayuu kitaab yahay jamcu janaaza iyo jinaaza labadaba waa la yidhi jinaaza ama janaasa midkaa doontaba dhahoo qofka dhintayna waa la yidhaahdaa oo naxashka ku sugan naxashkana waa la yidhaahdaa maydka oo naxashka ku suganna waa la yidhaahdaa culamada qaar ba waxay leeyihiin janaasa marka la yidhaahdo waa marka maydku naxashka ku jiro jinaasa haddii la yidhahdo waa naxashka ayuu noqonayaa liyugthir ha badsado qofkii dikra almowti mowdka xusitaankiisa wayastacida walyastacida ha u diyaar garoobo bitawbati towbad iyo wa raddi almadaalimi madaalimta iska celintooda ha u diyaar garoobo waalmariidu qofkii xanuunsanayay ayaa aakadu weliba loo sii adkeeyo aad iyo laxaad looga doonay waxau leeyahay sheekhu walyugthir ha badsado qofkii mukallafka ahaa baaliqa caaqilka ahaa ama ha ahaado mid fayow ama ha ahaado mid xanuunsanaya dikra almowti mowdka xusidiisa ha badsado maxaa yeelay mowdka oo la xusoo la xasuustaa macsiyada ayuu qofka ka joojiyaa daacada ayuu markaa ku xambaaraa rasuulkuna sala allahu alay slm wuxu uhi akhiruu min dikri haadimi ladaat macaanyaalka kii goynayay xuskiisa badsada ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam yidhi oo yaanu yacnii marnaba qalbigiinna aanu ka bixin nasaa'i baa wuxuu isagu ku siyaadinayaa waayo mid badan laguma xuso ilaa waa yareeyaa mid yar laguma xuso ilaa waa badiyaa macnaha in badan oo adduunyo ah wuu yareeyaa camalkii yaraana wuu isagana badinayaa wayastacidda walyastacidda ha u diyaargaroobo oo isticdaad iyo diyaargarow ha u sameeyo mowti garoobo ayaa wanaagsan walyastacidda ha u diyaargaroobo macnaha mowdkii bitawbati waradi lmadaalim inuu toobad keeno wixii madaalim ahaayeena ehelkeedii u celiyo waa intaasoo dee mowdku uu ku soo kadiyaayo aanu haleelinba e inuu markaa goor kasta toobad keeno wixii xuquuqii lagu leeyahayna iska celiyo ayaa wanaagsan yacni celintama haddii markaa shay uu hayo waa inuu celiyaa haddii dayn lagu leeyahay dee waa inuu iska gudaa ama uu yidhahdaa iga beri yeela waalmariidu aakadu kii markaa xanuunsanayey ayaa markaa aada iyo laxaad loogu sii adkeeyo arrinkaa looga sii doonayaa maxaa yeelay dee isaga muqadamaadkii mowdka ayaaba ku soo degay waxaa kaloo wanaagsan baa la yidhaahdaa qofku dee xanuunkiisa inuu ku sabro inaanu markaas ka argagixin inaanu markaa ashte ka fara badan in aanu la imanin ayaa wanaagsan walmariidu aakadu kaa xanuunsanaya ayaa loo sii adkeeyey wa yudjacu waa la jiifin almuxtadaru kii lagu soo xaadiray lijanbihi alayman dhinaciisa midig ila alqiblati ayaana loo jeedin cala saxiixi qowlka saxiixa haddaan qabanno fain tacadara hadduu suurto geli waayo cudurtoobo lidayqi makaanin meelsha oo cidhiiriya daraaddeed wanaxwihi iyo wixii la mida ulqiya calaa qafaahu qadaadka ayaa loo ridi oo loo dhigi wa wajhuhu wejigiisa iyo wa akhmusaahu calaa calihiisa lugahana lilqiblati qiblada ayaa loo jeedin waxa uu leeyahay sheekhu wa yudjacu waxa loo jiifin almuxtadar kii mowdku uu ku soo xaadiray ee sakaraadku hayay lijanbihi alayman dhinaciisa midig sida luxudka loo dhigo laxdiga loo dhiga ayuunbaa loo dhigayaa ila alqiblati qiblada ayaana loo jeedinoo dee waa ashrafuljihaad baa layidhi jihooyinka halka markaa ugu fiican weeyaanoo qiblada ayaa loo jeedinaya cala saxiixi waa qowlka saxiixa haddaan qabanno sidaa weeye fa in tacadara haddii haddaba ay cudurtowda ay suurtogeli weyda in midigta loo dhigaa oo maxaa keenay lidayqi makaanin meel shacdhiirigeeda daraaddeed lidayqi makaanin makaankii oo cidhiiri noqday wa naxwihi iyo wixii la midoo dee dhinacii midig baa masalan cillo iyo waxbaa ku dhacayoo ayaa nabar iyo wuxuu ku leeyahay dhinaca bidix ayaa markaa in loo jiifiyaa ay wanaagsan tahay haddii markaa dhinacaasi uu suurto geli waayana ulqiya calaa qafaahu qadaadka ayaa loo ridi wa wajhuhu wejigiisa wakhmusaahu iyo baabacooyinka labada lugoodna lilqiblati qiblada ayaa loo jeedinayaa markaa madaxiisa ayaa dee wax la soo gelinayaayo lasoo koryeelayaa si wejigiisa qiblada uu u qaabiliyo muqaabilu saxiixuna wuxuu leeyahy istilqaha ayaa ka fadli badan istilqaha ayaa ka fadli badan buu leeyahy in marka horeba saa loo dhigo ayaa ugu wanaagsan wa yulaqanu shahaada waxaa loo laqimi shahaadada bilaa ilxaaxin iyadoon waxba lagu celcelinaynin wa yuqra'u cindahu yaasiin ayaa lagu akhriyay walyuxsin dannahu malihiisa ha wanaajiyo birabbihi uu ka malaynayo subxaanahu wa tacaala ilaahay waxa uu leeyahay sheekhu wa yulaqanu shahaada shahaadada ayaa loo laqimayaa laa ilaaha ila allah ayaa laga ag odhanayaa waayo rasuulku laqinuu mowtaakum laa ilaaha ila allah kuwiina mowtaha ee dhimashadoodu ay dhowaatay waxa u laqintaan laa ilaaha ila allah waxaana rasuulku yihi man kaana aakhiru kalaami laa ilaha illa allah dakhala aljanna ka ugu dambeeyey hadalkiisa laa ilaaha ila allah jannada ayuu gelaya bilaa ilxaaxin iyadoon waxba lagu celinaynin si aanu uga cadhoonin qul iyo dhehna la odhan maayee waa laga ag odhanaya laa ilaaha ila allah haddii uu markaas yidhaahdo waa laga aamusi baa layidhi ilaa uu markaa hadal kale ka dambaysiiyo hadal kale ka dambaysiiyo ayuunbaa lagu celinayaa baa layidhi wa yuqra'u waxaa la akhriyay cindahu yaasiin agtiisa waxaa lagu akhrinayaa suuradda yaasiin rasuulka yidhi iqra'u calaa mawtaakum yaasiin kuwiina dhimanayo ku akhriyay yaasiin oo abu daa'uud iyo ibnu xibbaan iyo ayaa warinaya kuwa dhintayna waxaa looga jeedaa kaadee oo ku soo xaadireen muqadamaadkii mawdka ay ku soo xaadireen ee sakaraadkii ku jira ayaa lagu akhrinayaa walyucsin ha wanaajiyo dannahu malihiisa birabbihi rabbigii uu ka malaysanayona qofku ha wanaajisto yuuquusanin subxaanahu wa tacaala oo macnaha ilaahay inuu naxariisanayo u dembi dhaafayo ayuu malaysanayaa waxaana rasuulku yidhi ana cinda danni cabdii anugu addoonkayga melihiisa agtiisa ayaan ahay waxa kale oo rasuulku yidhi laa yamuutanna axadukum ilaa huwa yaxsinu danna billaahi subxaanahu wa tacaala yaanu dhimanin midkiinna ilaa isagoo malihiisa wanaajistay mooyaane oo naxariista ilaahay yacnii damcaya iyo ilaahay inuu naxariistiisa gelinaya mooyaane fa idaa maata markuu dhinto gummida indhihii baa loo laabaya wa shudda laxyaahu yacnii lafgadidyadiisana bicisaabatin maro ayaa lagu adkaynaya waluyinad waa la jilcin mafaasiluhu xubnihiisu meelaha ay kala laabmayeen iyo mafaasishiisa iyo meelaha ay ka kala baxaanna waa la jilcin wa sutira waa la asturaya jamiicu badanihi bihawbin khafiifin mara khafiifa wa wadica calaa batnihi calusana shayun thaqiilun shay markaa culus ayaa la saaraya wa wudica calaa sariirin wa naxwihi sariir iyo wixii lamidabaa la saaray wanusicat waa la siiyey hiyaabuhu marigiisa wa wujiha lilqiblati qiblada ayaana loo jeedinayaa ka muxtadarin sidii mid lagu soo xaadiray oo kale wayatawallaa daalika waxaa arrinkaana qabanaya arfaqu maxaarimihi qofkan maydka maxaarimtiisa kii ugu dhimrinta badna ayaana sidaa qabanaya waxa uu leeyahay sheekhu fa idaa maata qofkii marka uu dhinto qumida indhaha ayaa loo laabayaayoo si aanu eraggiisi dee u fool xumaadnin oonu u tawafin waa in indhihii loo soo laabaa rasuulku wuxuu u soo galay abisalama isagoo eraggiisu markaa tegey dabeedna waa u soo laabay waxaana rasuulku yihi ruuxda marka la qibdoodo basarka ayaa raaca wa shudda laxyaahu bicisaabatin waxaana lagu adkaynayaa lafgadheedyadiisana bicisaabatin mara ballaadhan ayaa markaas halkaa labadaa lafgadheedna labadiisa daamankiisaa sare iyo kuwiisa hoosena ayaa la ysugu qabanayaa si markaa afku aanu u furnaaninoo aanay bahaluhu uga gelin waluyinad waa la jilcin mafaasiluhu xubnihiisii iyo kalabaxyadiisii waa la jilcinayaa oo dhudhunkii gacanta xagga cududaa loo soo celinayaa waa la fidinayaa saaqii iyo dhudhunkiina xagga jilbaha ee xagga bawdyaha ayaa loo soo celinayaa sidaas ayaa loo jilcinaya si aanu qofku u tawafin oo aanu yacnii hadhowto loo mayri kari waayin ama aan qabrigaba loo gelin kari waayin sidaasaa markaa laysugu soo celinayaa loo ciyaarsiinayaa si ay xubnihiisu jilcaan wa sutira waa la asturayaa jamiicu badanihi jidhkiisa dhammaantii bithawbin mare ayaa lagu asturayaa waayo rasuulku markuu dhintay waxaa lagu daboolay maro markaa maryaha yaman laga keeno ah ayaa lagu daboolay khafiifin maro khafiif ah oo dee maro culus oo markaa huurisaa la saari maayo waxaa la saarayaa maro fudud wa wudica waxaa la dhigay calaa batnihi calooshiisana shay-un thaqiilun shay culus ayaa loo saarayaa oo shay dee aada u sii culusna maha shay waxoogay culays sare ayaa markaa loo saarayaa caloosha wa wudica calaa sariirin sariir ayaa la duldhigayaa wa naxwihi iyo sariirtaa wax lamida sida tabad yar iyo dhul yaroo dee la dhisay oo kor loo kiciyey oo kale wa nusicat waa la siibayaa hiyaabuhu mariyihiisana macnaha maxaa loo sarraysiinayaa dee si aan biyaha ka dhacayo waxaa loogu maydhayaa aanay u soo gaadhin daraaddeed ayaa markaa kor loogu qaadaya wa nusica hiyaabuhu maryihiisana waa laga siibayaayoo waa laga saarayaa ee tollaayo dee uu ku dhintay si aanu markaa dee ugu fasaadin wa wujiha lilqiblati qiblada ayaa loo jeedin hadday suurtogasha tahay ka muctadarin sidii kii lagu soo xaadiray oo kale yacni sidii kii lagu soo xaadiray oo kale ayaa qiblada loogu jeedinaya oo waxaana wanaagsan weliba mar haddii beerkiina waxaa layidhaha loo saaro dee waxaa la samaynayaa qadaadka ayaa loo dhigayaayoo markaa waxaa loo jeedinayaa wejigiisa iyo cagihiisa baabacooyinka cagaha ayaa xagga qiblada loo jeedinaya isagana wax inta lagu soo tiiriyo ayaa sidaa qiblada loogu soo jeedinaya wa yatawallaa daalika arrinkaa waxaa qabanaya arfaqu maxaarimihi maxaarimtiisa qofkan dhintay kii ugu dhimrinta badnaa ayaa qabanaya dee haddii uu rag yahayna rag baa u qaban hadduu dumar yahayna dumar ayaa u qaban wa yubaadaru waa loo degdegi biquslihi maydhitaankiisa idaa tuyuqina marka la yaqiinsado marka la yaqiinsado mowtuhu dhimashadiisa waxa uu leeyahay sheekhu waa in la yska maydhaa oo loo degdegaa maydhitaankiisa haddii la yaqiinsado inuu geeriyooday oo amaradkida ay ka muuqdaan wa qusluhu maydhitaankiisa wa takfiinuhu iyo wasalaatu calayhi ku tukashada wa dafnuhu iyo aastaankiisa furuudu kifaayatin arrimahaas oo dhammi fardulkifaaye weeyaan in la maydho in la kanfo in lagu tukado in la qaado in la aasa waa furuudu kifaaya waa ijmaac haddii markaas ay dee cid ka midii ay samayso dadka muslimiinta intii kale waa ka dhacayaan haddii kale waa ku wada dembaabayaan wa aqalu lgusli maydhitaanka waxa ugu yar tacmiimu badanihi jidhkiisa in biyaha lagu camimo bacda isaalati najasi wixii nijaasaha intii laga suuliyey kadib waa in lagu camimaa jidhkiisa biyaha wa aqalu lgusli tacmiimu badanihi waa in jidhkiisa lagu camima oo biyihii la wada gaadhsiiyaa mar keli ah bacda isaalati najisi wixii nijaase ku taallay intii laga suuliyey kadib walaa tajibu niyatu lghaasili kan maydhaya niyadiisu waajib maaha fil asaxi asax haddaan qabanno niyadiisu waxba waajib maaha fa yakfii waxaa kaafinaya qarquhu dee in biyo saa loo dhumbiyo ow ghaslu kaafirin ama gaal maydhitaankii ayaa ku filan qultu waxaan idhi nawawi haddaanay alasaxu lmansuus asaxiixu lmansuus saxiixa la cadiyey waxa weye wujuubu gusli lkhariiqi kii qarqoomay in la maydhayo wallahu aclam macnaha wuxuu leeyahay sheekhu walaa tajibu niyatu lghaasil kan maydhayaa inuu niyeeyo yacni ansixitaanka maydhigan meydka waxba shardi maaha inuu niyeeyaa fil asaxi haddaan qabno fa yakfii haddaan saandhi waxa kaafinaya qarquhu dee biyosaa u dhex geliyo yacni ow ghaslu kaafirin ama gaal yacni qarquun ba yani waxaa ku filan qarquhu isagoo qarqoomaa ku filan hadduu qarqoomo oo biyo ku dhex dhaco yacni waa maydhan yahay buu leeyihi ow ghaslu kaafirin ama gaal aan dee isaga niya ka ansaxaynin ayaa maydhitaankiisa ku filan yahay maxaa yeele maqsuudku waa nadaafa uun markaa niye kuma taagna haanigu wuxuu leeyahy waa waajibaysahay qusli waajiba weeyaano niye ayay u baahatay sidii qusligii jinaabada oo kale qoltu waxaan ibu uri nawaawi haddaanahay alasaxu asaxiixu lmansuus wujuuba ghasli lkhariiq kaa qarqoomay ee qowlkaa hore isagu muxararku uu ahaa inaan la maydhin mar hadduu qarqoomo oo ay ku filan tahay in markaa qarqoonkaasi iyo biyaha uu ku dhex afaday ee laga soo saaraya nawaawi wuxuu leeyahay saxiixa mansuuska ahi waa in la maydhaa weyna waajibtay wallahu aclam maxaa yeelay waxaa layna faray inaynu maydhno meydka faralka inagaga dhici maayo inagoo sidaa samayno mooyaane biyo uu ku dhex dhacay inagaga dhici mayso walakmalu sida uu kaamilkahay maydhda wadcuhu waa in la dhiga bimawdicin khaalin mastuurin calaa lawxin meel baa la dhigayaa khaali aan cidi joogin mastuurin oo asturan ayaa la dhigi calaa lawxin loox baa la saari oo sida fiicani waa in mawdic khaaliya oo dadka ka khaali ah oo qofkaa maydhayo qofka u kaalmaynaya mooyaane aan cid kala joogin waa in lagu maydhaa mastuurin oo la asturay oo dee meel bannaan aan ahayn si aan dee markaa loo daalacanno qofka xurmadiisa loo dhowro calaa lawxin loox baa lagu maydhaya ama sariir loo diyaariyey si aan markaa dee waxaa ka rashaashkiga waxaa ka duulaya ka dhacaya aanay wasibin wa yugasalu fii qamiisin qamiis ayaa lagu maydhi iyada iyagoo asturid badan rasuulkana qamiis baa lagu maydhay baa lsi abu daawuud iyo uu warinayo dee waa inuu markaas mid weyn oo biyihii markaa laga hoosgelin karayana waa inuu yahay wax ku nagahoo ishortaagaya waa inaanu ahayn bimaa-in baaridin biyo qabow ayaa lagu maydhayaa waayo waxaa lay biyaha qabowo jidhka ayay adkeeyaan kuwa kululina jidhka ayay markaas debciyaan wa yujlisuhu alkaasilu ka maydhayaa wuxuu ku fadhiisan cala almuqhtasali meeshaas ugu maydhayey ayuu ku fadhiisinayaa maa'ilan isagoo wilaya ilaa waraayi xaggiisa dambe wa yadacu yamiinahu gacantiisa midig wuxuu dhigayaa calaa katifihi garabkiisa ayuu dhigayaa wa ibhaamahu suulkiisana fii nuqrati qafaahu qadaadkiisa halkaa yaree godan ayuu saarayaa wa yusnidu dahrahu dhabarkiisana wuxuu ku tirinaya ilaa rugbati lyumna rugbadiisa jilibkiisa midig ayuu ku tiirinayaa si aanu u dhicin wuxuu leeyahay sheekhu wayujlisu ulkaasilu ka maydhayaa wuxuu ku fadhiisinayaa cala almuqhtasali meeshaas ugu maydhayey ayuu si yaroo debacsan ugu fadhiisinaya maayilan ilaa walaayihi isagoo xagga dambe u iilaya si markaa dee wixii caloosha kaga jira ee uga soo baxaan wayadacu yamiinahu wuxuu saari calaa katifi garabkiisa ayuu saa u saarayaa garabka midig ayuu weliba ka saarayaa wa ibhaamahu suulkiisana fii nuqrati qafaahu qadaadka ayuu markaa daloolkiisa iyo halkaa dambe margiyada u dhaxaysa ayuu ka gelinayaa si aan madaxu aanu u iilanin wa yusnidu dahrahu dhabarkiisana wuxuu ku tiirin maydka dhabarkiisa ilaa rugbati lyumna qofkan maydhaya lugtiisa midig ayuu ku tiirinayo wa yumiru yasaarahu gacantii bidixna calaa batnihi calooshiisa ayuu soo marinayaa imraaran baliiqan marin xeel dheer liyakhruja si uu u soo baxo maa fiihi wixii dhexdiisa ku jiray ee calooshiisa ku jiray si ay u soo baxaan daraaddeed ayuu gacanta bidixna sidaa dusha uga soo marinaya si fudulaadka iyo wixii caloosha ku jiray ay uga soo baxaanoo yacni marka la kanfo ama la maydho aanay dee usoo bixinoo kafanta iyo aanay markaa uga fasahaadinin wa yumiru wuxuu marinaya yasaaru bixis calaa badnihi imraaran baliiqan marin xeel dheer liyakhruja inuu soo baxo maa fiihi wixii caloosha kaga jiray huma yudjichu wuxuu u jiifin liqafaahu qadaadkiisa wayaghsilu biyasaarihi wuxuu ku maydhi bidixdiisa wa calayhaa khirqa ayada oo maro ay ku duuban tahay ama golofis uu gashaday saw-atayhi labadiisa cawro dabada iyo xagga hore huma yaluufu ukhraa tu kale ayuu haddana ku duubayaa wa yudkhilu wuxuu gelinayaa usbuucahu fartiisa famahu afkiisa wa yamuruhaa wuxuu marin markaa calaa asnaanihi ilkiisa wa yusiilu wuxuu suuliya maa fii mankharayhi labadiisa dul wixii markaa ku jiray ee min adan qurun iyo wasakh ahaa ayuu markaa ka tiraya waxa uu leeyahay sheekhu uma yudjichu wuu jiifinayaa markuu sidaa u maydho calooshiina saa ayuu liqafaahu qadaadkiisa wa yaghsilu biyasaarihi bidixiisa wuxuu ku maydhayaa wa calayhaa khirqatun iyadoo maro ama golofis uu gashaday saw-atayihi labadiisa xunxun oo cawrada ah oo ah markaas duburta iyo qubulka xagga hore ayuu markaa maydhayaa khirqadaas jidkaga maydhaya uma yalufu ukhraa haddana tu kale ayuu ku duubayaa wayadkhulu usbacahu fartiisa ayuu markaa famahu afkiisa gelinaya wa yamuruha calaa asnaanihi ilkaha ayuu u marinayaa isagoo markaas dee caday oo kale uga dhigaya yacnii cadaygiina wax inay waxyeelayso ayaa looga yaabaya markaa diinteennu xagga nadaafadda ilaa kii dhintay siday u nadiifinayso ilaa kii xayiga ahay u maydhayay sida golofiskan iyo waxaan maanta la samaystay inay diinteennu ka horraysay oo diinteenna laga soo qaatay ayaynu halaa ka garanaynaayo qofkii dhimanaya in iskidaa kii noolay sidaa loo nadiifinayo o loo daahirinayo kii kalena markaa sidaa loo leeyahay kharqadaha iyo waxyaalaha uga gasha baa laleey diinteennu waa diinu nadaafa wa yusiilu wuxuu suulinayaa maa fii mankharayhi labadiisa dul wixii ku jiray ee min adan qurun ahaa ayuu ka nadiifinaya ayuu ka soo saaraya weliba dadkan la ibtileeyey iminka sigaarka iyo wax abba waxaa la idhi wuxuunbaa laga soo faruuraa marka ay dhintaanoo waa in loo sii dadaalaa wa yuwadi'uhu wuu weysaysiinayaa kalxayi sidii kii noolaay oo kale huma yaghsilu ra'sahu madaxiisa ayuu maydhayaa huma lixyatahu garhkiisa bisidrin sidri iyo calingo buu ku maydhi iyo wanaxwi wixii la mid a wa yusarixumaa waa u faydayaa bimishtin waasicil asnaani waxaanu ugu feedhayaa garhfeedha ilkaheedu waaweyn yihiin birifqin si dhimrin ah wa yaruddu wuxuu ku celin almuntatafa katifmayna ilayhi xaggiisa ayuu ku celinayaa wuxuu leeyahay sheekhu wa yuwadiihu wuu weysaynayaa kalxayi sidii kii noolaay oo kale ayuu markaa saddex saddex meel walba u maydhayaayoo oo ugu weysaynayaa uma intaa kadib yaqsilu ra'sahu madaxiisa ayuu maydhayaa uma lixyatahu garhkiisa bisidrin caleen iyo wa naxwihi wixii la mid ah ayuu markaas ku maydhayaa iyo dee saabuuntii iyo wixii la midka ahaa ayuu ku maydhayaa wa yusarixuhumaa waa u feedhayaa timihii madaxa iyo garhkiiba labadaba waa u feedhaya bimishtin garhfeedh buu ugu feedhayaa waasicil asnaani oo ilkaheedu ay waaweyn yihiinoo si aanu u tifmin timihii birifqin si dhimrin ah ayuu ugu feedhayaa si xooga ugu feedhi maayo wayaruddu wuu celin almuntatafa wixii ka tifmayna ilayhi sunnanimo ayuu ugu celinayaa kafanta ayuu u saarayaayoo si markaa ikraam ahaan dee loogu loogu aaso ayaguna ay u raacaan wa yaksilu wuxuu maydhayaa shiqahu layman shiqahu layman dhinaciisa midig uma alaysar dhinaca bidix uma yuxarifuhu wuxuu rogayaa ilaa shiqihi alaysar uma uma yuxarifuhu wuxuu u rogayaa waxani wayaqsilu wuxuu maydhayaa shiqahu layman dhinaciisa midig ayuu maydhayaa uma alaysar dhinaca bidix ayuu haddana maydhayaa oo dhinaca midig wejiga cunaha ilaa gomadaha ayuu maydhayaa uma alaysar haddana dhinaca bidix buu sidaas si leeg u maydhayaa uma yuxarifu wuxuu rogayaa ilaa shiqihi alaysar dhinaca bidix ayuu u rogayaa fa yaqsilu wuxuu maydhayaa shiqahu layman dhinaciisa midig markuu dhinaca bidix u dhigo ayuu dhinaca midig maydhayaa oo mimaa yeli dahra qafaa waxa qadaadka la xidhaa wadahra iyo dhabarka ayuu markaa maydhi ila alqadami ilaa gomadda ayuu maydhayaa uma yuxarifuhu haddana wuxuu rogayaa ilaa shiqihi alayman dhinaciisa midig fa yaqsilu alaysara dhinaca bidix ayuu maydhayaa kadalik sidaasoo kale ayuu u maydhayaa macnaha dee qofkii markuu dhabarka u yaalay aynu uma yudjacu liqafaahu baynu qadaadka ayaa loo jiifinayaa marka sidaa qadaadka u jiifo ayaa wuxuu ihi uma wayaqsilu wuxuu maydhayaa shiqahu layman dhinaciisa midig ayuu maydhayaayoo xaggan wejiga wixii la soo xidhiidhaa cunaha ilaa hala gomadoo xaggan hore ah ayuu maydhayaa uma alaysar haddana dhinaca bidix ayuu maydhayaa markaa ogobay intii horunbaa maydhan uma yuxarifuhu wuxuu u rogayaa ilaa shaqihi alaysar dhinaca bidix buu ayuu ayuu u dhigayaa fa yaqsilu shiqahu layman dhinaca midig ayuu maydhayaa mimaa yelilqafaa wadahra waxa qadaadka iyo dhabarka dhinaca la xidhiidha ilalqadami ilaa gomodda markaa dhinacii midig labada dhinac buu ka maydhayay haddana wuu soo rogayaa uma yuxarifu ilaa shaqihi layman dhinaca midig buu u dhigayaa fa yaqsilu laysara ka bidix buu kadalik sidaasoo kale xaggii dambe ayuu ayagana ka maydhaya qadaadka iyo dhabarka garabka ilaa gomodda ayuu maydhayaa fahaadihi tani khaslatun maydhid keli ah weeyaan wa yustaxabu waxaa la suneeyaa haaniyatun wa haalihatun mid labaad iyo mid saddexaad ayaa la sunneeyaa oo yacnii ilaa mar labaad iyo mar saddexaad in sidaa loo maydhaaba mid sunnaho wanaagsan weeye wallahu aclam